mahadsanid walaalka cabdisamed cabdulaahi waxaa dagaal socday muddo laba-iyo toban habeen oo xiriir ah oo u dhexeeyey dowladda shiicada iiraan yahuudda iyo mareykanka oo iyagana dhinac ah ayaa waxaa dharbaxshooyin kulul jahwareer wejigabax ay dagaalka ka dhaxleen mareykanka iyo xulufadiisa waxaana afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xukuumadda tehraan ay fulisay weeraro u muuqday kuwo ay jawaab kaga bixinaysay duqeymihii uu mareykanka ku bartilmaameedsaday xarumaheeda niyukliyeerka iyadoona iiraan ay si gaar ah u beegsatay qaar ka mid ah saldhigyada uu mareykanka ku leeyahay gobolka bariga dhexe waxaana iiraan ay duqaysay mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee uu mareykanka ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa kaasoo ku yaalay dalka qatar weerarkaasi ayaana sababay burbur iyo kala carar soo wajahay askartii mareykanka ee ku sugnaa halkaasi sidoo kale durbo markii ay weeraradaasi dhaceen madaxweynaha mareykanka ee donald trump ayaa ku dhawaaqay xabad joojin taasoo noqonaysa markii ugu horeysay oo ay gaaraan dhinacyada ishaya tan iyo bilowgii dagaalka inkastoo hadda la leeyahay xabad joojintii labada dhinacba way ku xadgudbeen si gaar ah kayaanka yahuudda waxaana arrintaasi si aad ah u cambaareeyey hogaamiyaha mareykanka ee trump isagoona xusay intaasi ay tahay waxaan loo baahnayn wuxuu sidoo kale fariin rasmi ah u diray maamulka netanyahu oo isku diyaarinaya weerar dhinaca cirka ah inay ku qaadaan shiicada iiraan isagoo u sheegay inay joojiyaan weerarkaasi trump ayaa bartiisa internetka kusoo qoray israa'iil joojiya inaad gantaallo ridaan haddaad ridaanna waa xadgudub weyn soo celiya hadda duulayaasha cabdisamedow waxaa la leeyahay trump hadalkan kama ahan mid uu ugu naxariisanayo tehraan ee waa mid uu ku ilaashanayo saldhigyada uu ku leeyahay mandiqadda bariga dhexe madaxweynaha iiraan ayaa dhankiisa wuxuu sheegay inay dhaqan gelin doonaan heshiiska xabad joojinta ah haddii yahuudda ay iyadana sidoo kale ay sidaasi samayso buu yidhi cabdisamed maamulka uu hogaamiyo benyamin netanyahu ayaa tan iyo bilowgii dagaalka la kulmay muwjado weeraro ah oo uga imaanayay dhanka shiicada iiraan waxaana weerarkii ugu dambeeyey ee ay fulisay tehraan lagu tilmaamaa duulaanadii ugu darnaa ay martigeliyaan deegaanada uu xoogga ku haysto kayaanka yahuudda iyadoona si gaar ah saaruukh ku dhacay magaalada bayrusabca sababay dhimashada lix qof oo sahayno ah iyo dhaawaca laba iyo labaatan kale oo qaarkood ay aada u liitaan ilaha qaarna cabdisamed waxay dhimashadu gaarsiinayaan ilaa siddeed xubnood halka burburka dhismayaasha hoostoodana laga baadi goobayo dad kale oo aan raq iyo ruux doona lagu haynin sidaba lagu arkayo sawirro iyo muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada waxaana cabdisamed heshiiskan xabad joojinta ah uu u muuqdaa mid aan cago badan ku taagnayn maadaama weli maamulka yahuudda uu ku hanjabayo inuu weerarayo iiraan dhinaca kale tehraan ayaa iyadana ah mid u caaboon dagaalka sheegaysana haddii ay tallaabo soo qaadaan yahuudda ay wajihi doonaan wax ka daran wixii ay la kulmeen intii uu socday dagaalka